bilqisti cadaalad ilaahay muxuu amray nebiga amara rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisti wa aqiimuu wujuuhakum hadda wejigiinna ooga cinda kulli masjidin wa aqiimuu wujuuhakum waa inshe khabar looga jeedo macnuhuna waa maxay wa aqiimuu wujuuhakum waxa weeyaan amara rabbii rabbigay wuxuu i amray bilqisti cadaalad iyo wa aqiimuu wujuuhakum cinda kulli masjidin masaajid kasta inaad wejigiinna ku toosisiin khabar buu ahaa kolkaa insha laga dhigay waa qiimu kolkaa ilaahay wuxuu halkan inshaha uga dhigay waa cina idhaarulcinaaya la yidhahdayo salaada arrinkeega inuu ilaahay si cajiiba ugu cinaayooday ugu qastay mar kasta iyada amarun ha laga dhigo khabar bayaan laga dhigin amar uun waa cinaayo wa aqiimuu wujuuhakum cinda kulli masjidin lam yaqul ilaahay ma odhan wa iqaamati wujuuhikum ma odhan ishcaaran ogeysiin buuna u odhan bilcinaayati cinaayada la is ogeysiinayo biamri salaati salaada amarkeega loo cinayoonayo licadami khatariha khatarteeda weyn aawadeed wa jaliili qadriha qadarkeega sarreeyo aawadi fi diini xagga diinta uu ku sarreeyo wa minhaa waxaa kaloo ka mid a oo inshaha loo magacaaba halka khabarka ataxaashi iska ilaalin iyo walixtiraas iska badbaadin can musaawaati laaxiqi ka laaxiqa ee soo socda inuu la sinmo ayaad iska ilaalinaysaa bisaabiqi mid horreeyey laba erey ayaa meesha ku wada sheegan saabiq iyo laaxiq laaxiqu waa ka dambe ka dambe inuu la sinmo ka horeeya ayaad iska ilaalinaysaa markaa dee waa inaad inshe ka dhigto tusaaluhu waa maxay waa ka qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale ilaahay wuxuu yidhi qaala qaala wuxuu yidhi inii anigu ushidu waxaan markhaati gelinayaa allaha ilaahay baan markhaati gelinayaa inii ushidu laha sow khabar ma aha ilahay baan markhaati gelinayaa washhaduu markhaati ka ahaada annii anigu berii'un inaan beri ka ahay mima tushrikuun waxaad caabudaysiin washaduudani mayna insha ahayn booskii khabarka miyayna dhicin washaduudu waayo anii ushidullaha baa ka horrayse meeshii khabarkay dhacday maxaa haddaba insha looga dhigay waxaa la yska ilaalinayaa ka dambe oo makhluuqa ah shahaadada makhluuqu inay la simanto shahaadada ilaahay ilaahay wuxuu markhaati ka noqonaya iyo aadamuhu waxay markhaati ka noqonayaan ma isku qiimay noqonayaan labadaasaa la kala leexinaya kolkaasaa midna khabar laga dhigay midna insha laga dhigay si aad u kala fahantid lam yaqul ilaahay ma odhanin wa ushhidukum idinkana waan idin markhaati gelinaya taxaashiyan iska ilaalin iyo wa firaaranka orod min musaawaati shahaadatihim shahaadadooda oo la sinaata layska ilaalinayo bishahaadati illahi ilaahay shahaadadiisa tacaala kor ahaaye ahaalidka saddexaad alinshaau inshuhu kalkhabari waa khabarka oo kale fii kasiirin wax badan oo mima dukira fiihi wixii aynu khabarka kusoo marnay khabarka soo waxyaabo badan kumaynaan soo marin inshuhuna waa lamidun wa mima sayudkaru iyo waxaa la sheegi doonaba fi alabwaabi albitaaliyati abwaabta soo socda oo min adikri walxadfi wagayrihima in sha allahu tacaala inshihii sheekhu uu kaa laabay halkaasuu kaaga dhammaaday laakiin baab kastuu khabar leeyahay oo laga hadlayo inshuhuna wuu la socdaa uun waa baabu baabuliktifa weeyaano xataa abwaabta soo socota marka lagu leeyahay khabarkii waxaa laga xadfay musnad inshahana waa laga xadfaya musnadun ilayhi baa laga xadfay isna waa laga xadfaya waa la sheegay taasaa loo sheegay wax kasta waa noocaasun ahaalidka saddexaad alinshaau inshuhu kalkhabari khabar oo kale weeyi fii kaiirin wax badan oo mima dukira fiihi wixii lagu soo sheegaya wa mima sayudkaru waxaa la sheegi doono fi abwaabi abwaabtii lagu sheegi doono ataaliyati ee soo socotay oo min adikri walxadfi wagayrihima in sha allahu tacaala ilahay hadduu doono tabiiq bal hadda tabiiqa aynu eegno bayin niyaho waxaad caddaysaa almacaaniya macaanida almustafaadata laga faa'iidaystay min anidaai nidaha wa sababa isticmaali aadaatin aadaad isticmaalkii sababtii duuna hayriha hayrkeedna loo isticmaali waaye fii ma yeli waxa soo socda waa laba jawaabood baa lagaa rabaa sheekhow labada jawaabood bal hadda aynu aragno ayaa manaazila salma ayna salmaaki min ajli haadaa bakaynaaha bakaynaaki waa gabaygii aynu soo marnay ma arkaysaa wuxuu ku yidhi ayaa manaazila salma inantii salme la odhan jiray manaasisheediiyey ayna salmaaki mee salmadaadii min ajli haadaa kan darteed baan bakaynaaha uga oohinay oo bakaynaaki adigana aan kaaga oohinayey haddaba macnaha markii dhaweyd aynu usoo marnay muxuu ahaa taxasur soo maynaan odhan awal hore xaggii maxaynu kusoo nidhi taxasur soo ma ahayn waa taxasurkiiba halkana kuu yaalla kan wuu kaaga shaqaysan yahay ataxasur weeyaan ya haa taxayur baan doonayaa wuu wareersan yahay kolkuu wareeray buu guryihii la hadlayaa ayaa manaasil haddaba xarafka la isticmaalayna waa ayaa sow ma ahayn maxaa ayaa loo isticmaalay manaasishan uu la sheekaysanayo ayuu dejiyey mid fog mansiladii oo kale kolkaa qariibkiibuu baciid meeshiisii dhigay oo kale qariibkii baciidka laga dhigayay sadixa sharqi qad sakaad tatawiilan wacaziizun calayna laa taquula saadixa sharqi bari oo dhan ninkan ugu gabayaasanow ninkan ugu sawdka dheerow qad sakata dawiilan wax badan baad aamusnay wa casiizun calayna waxa annaga qaali nagu ah allaa taquula inaad hadli weydo aamuskaagaasi wuu naga warwarinaya ee gabayga ka sii daa bari oo dhan ninkan ugu aftahansanow hadal buu leeyahay saadixa shar shar eh, sharqi macnaha halkan iminka loo adeegsaday xarfuniduhu muxuu noqonaya waa kan kii ka horreeyun waa taxayurun weeyaan waa taxayuroo ninkana hadli waayey markaasuu wareeray saadixa sharqi xarfuniduhuna waa yaa oo yaa inay tahay maxaan ku garanayaa wuuba xadfan yihiin xarfunidaha waxa la xadfaa yaada un weeyaan qaacida noocaasa yaa saadixa sharqi maxaa haddaba yaa loo adeegsaday munaadaha ayay martabadiisu fog tahay buu ku leeyahay xaqiiqa ahaan markaynu eegno saasuu dee yaadii baciidka ahayd uga dhigay ayaa qabra macnin kayf waarayta juudahu waqad kaana minhu lbar waalbaxru mutracaan ayaa qabra macni ninkii macni la odhan jiray qabrigiisow kayfa waarayta si aad u qarisay juudahu deeqdiisii waqad kaana wuxuu ahaa minhu deeqda xaggiisa albaru beriga iyo walbaxru baduba mutracan miday ka buuxsamaan oo laga buuxiye wuxuu toonayaa ayaa qabra macnin waa taxasur qoomama weeyaanoo dee geeridanu iminka ka qoomamoonaya aadaa tuniduhuna waa ayaa ninkan uu la hadlaye mukhaadabka ah ayuu mansiladiisii baciid ka dhigay buu ku leeyahay kii oo ku dareensiinayay inay martabadiisu sarrayso yaa durata nuzicad min taaji waalidiha ya durata nuzicad min taaji waalidiha faasbaxaad xilyatan fi taaji riid waani waa inan yaroo la guursaday yaa duratan jawhartaa nuzicad laga siibay min taaji waalidiha waalidkeed taajkeegiiyo gurigii hooyadeed baa laga saaray fa asbaxad waxay noqotay xilyatan qurux bay noqotay fii taaji ridwaanin waxaa lagu qurxiyey taajkii raadli ahaanshaha waa kii ninkeega yaa durata nuzicad min taaji waalidiha faasbaxad xilyatan fii taaji ridwaanin xarfuniduhu waa yaa yaabuu xarfuniduhu noqonaya taxasur buu muujinaya inuu inantaa u qoomamoonayo ayuu muujinaya mansiladeedii ayuu baciid ka dhigay si inantan uu kuu tusiyo inan qaaliya inay tahay فيا لائمي دعني وقالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يحسنونه فيا لائمي كني عنانا يو دعني ككيدا وقالي أن قالي بقيمتي قيمة هيك قيمة هيك أن قالي أني سيبسد ككيدا بيلا هاي فقيمة كل الناس ضدك أردن قيمه قبل ما يحسنونه وحي هيستان ويان أما أي وناتشنا يعني هذا ما فيا لائمي حرف نده وياضا fayaa laaimii kani canaananayo macnaha loo adeegsadayna waa maxay addalab weeyaan dalab fayaa laaimii dacni ugaali biqiimati muxuu yaa u adeegsaday waxaan aad u liita ayuu ku ishaaraya kan canaananaya ee ku canaananaya dee qiimahan saru wax ku iibsanayo ayuu canaananaya ayuu leeyahay badan laguu diranin nacas baa tahay buu leeyahay kolkaa in nacasnimada uu ku fogaaday buu aad martabadiisu inay uhoosayso kolkaasuu yaadii fogay oo isticmaalay tamriinkaa isaga ijaabada tadbiiqa isaga sameeyey wadix bal niyo waxaad eeta ii caddaysaa alictibaar ictibaarka addaaci ee yeedhaya liwadci kulli liwadci kullin mid kaste buu ku leeyahay dejintiisa oo min alkhabari waalinshaaa mawdica alaakharka kale meeshiisa la dajiyo fii maa yeli waxa soo socda qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay muxamedow anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaah isaga mooyaane wax kale وبالوالدين إحسانا ألا تعبدوا خبر سو ماها خبر ويان وبالوالدين لو ذا والدنا إحسانا سماء سماء يوناق سمايا وبالوالدين إحسانا وأمر ويان أمر كيمك محل دقي في موضع في موضع الخبر وإن شهي في موضع الخبر أه إن شهي ده أحسنوا بالوالدين ويان تقديرتي أي في موضع الإنشاء وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد تيو كله إظهار العناية لو يقنا كلمة سومرينو كله قال تعالى إلهي وحجري waman dakhalahu ninka galaa kaana wuxuu noqonayaa aaminan aamin iminka saw inshe ma ahayn meel khabar yaalla tusaalahanna waa cagsigiiyo waa khabarkiiyo meel inshe yaalla waman dakhalahu kaana aaminan macnuhu muxuu ka dhigan yahay tusaalahan liya'man man dakhalahu aamin ha noqdo waa inshe nin kastoo galaaba aamin ha noqdo saw inshe ma ahayn inshihii baa khabar laga dhigay oo suuro khabar lagu soo saaray waa idhaarulxirs waxaa lagu dadaalayaa inuu arrinkaasi dhaco oo ninkii gurigaa galaaba inuu noqdo nin aamina أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب أتاني وحي سوغاري أبيت اللعن واد سلامنتها أنك لمتني إنا ذي عنانتي وتلك تاسنا التي تويان أهتم منها أنك قبتي بليه أو أنصب أن لدي باطوري waad salaaman tahay ee waxay soo gaadhay buu yidhi niyahu inaad icanaanatay boqorka abay kelmadda abaytalacna ah boqorrada ayaa lagu salaamaa salaan jaahiligu ay lahaan jireenoo boqorrada lagu salaami jiray weeyaan abaytalacna kolkaas salaanta noocan oo kale ah maxaa loo adeegsadaayo loo yaqaanay ataani abayta lacna waxaa loo adeegsadaa waxaad bimacnaa diiday abayta waa diiday weeyaan waxaad niyahu diiday ficil kaste oo keensan lahaa in lagu lacnado abayta waxa diiday allacna wax kastooo lagugu lacnado ayaa diiday waa salaan salaan bay ahayd halkii taxiyadoo kale igu jirtay nimanka boqorrada ah boqorradun baa iska lahaan jiray soo inagu iminka salliga uma naqaano ambiyada uun maad aragtay nin lagu salliyayo ya sal ambiyadun baynu u naqaanaa salliga jaahiliga ayaa boqorrada kolkaa salaantaa siin jiray toodii bay ahayd ataani waxay soo gaadhay abayta lacna waad salaaman tahaye annaka lumtanii inaad icanaanatay wa tilka taa canaantiihina allatii ta weeyaan ahtamu minhaa aan ka warwaray oo wa ansabo aan la dhibaatooday buu leeyahay aad bay arrinkaasi ii dhibay buu leeyahay aad buu ii dhibay arrinkaasi khabar baa jira iminka meeshan la la la isticmaalayo khabar khabarkaasi meesha inshaha ayuu yaalla waana abayta lacna abayta lacna muna khabar ahayn inshaa looga jeeda dee waad salaaman tahay aniga kule waa inshaa looga jeedaa khabarkii baa meeshii inshaha la adeegsadee maa loo isticmaalay waa tafaa'ul biduca tafaa'ulkii weeyaan waa raximahullah hadii aan soo maraynay oo kale weeyaan tafaa'ulkii idan facaaqabanii rabbii mucaaqabatan qarat biha cuyuun caynu man yatiika bilxasadi idan facaaqabanii rabbii mucaaqabatan qarat biha caynu man yatiika bilxasadi idan hadduu arrinku noocaa u dhaco facaaqabani waxay iciqaabaya rabbi aniga rabbigay baa iciqaabaya mucaaqabatan ciqaab buu iciqaabi qarad bihaa ciqaabta ay ku qabowsanayso caynu man ya'tiika cidda kuula imanaysa buu leeyahay ishiisu bilxasadi xasad nin kastoo xasad iga kaa keeni jirayba ciqaab uu ku farxayo ayuu ilaahay igu samaynayaa bu yidhi haddaan noocaa sameeyo idan facaaqabanii rabbii mucaaqabatan qarad waa caaqabani waa khabar maqaamku lidalab buu ahaa hay ciqaaba rabbigay waxa aan kuu sheegaya hadduuna jirin hay amar buu ahaa meeshu amar dalab buu ahaa kolkaa dalabkii baa khabar laga dhigay waa idhaaru lxirsi calaa wuquuci wuxuu leeyahay sidaan kuu sheegayun arrinku weeyaane sidaasi sidaan kuu sheegaya hadday wax iska bedelaan de ilaahay baabay ciqaabay hay ciqaabo ciqaabtaasaan ku dadaalaya inay dhacdo waad aragtaa tadriib bayin bayiniyahu waxaad caddaysaa fii maa yelii waxa soo socda algarada garadka min wadci linshaa inshaha dejintiisa laga leeyahay mawdic alkhabari khabarka meeshiisa loo dhigay iyo bilcagsi kullu khaliilin kuntu khaalaltuhu laa taraka lahu lahu waadixa kullu khaliilin saaxiib kaste oo kuntu khaalaltuhu aan la saaxiibay laa taraka allah ilaahay ugama tago lahu isaga waadixatan ilig cad ilaahay wax cad ugama tago buu leeyahay saaxiib kastoon la saaxiibay ilaahay iliguma rebo buu leeyahay wuu habaarayaa laa taraka allah waa khabar khabarkaasi muxuu ku soo arooray meeshii inshaha ayuu yaallaa meeshii inshaha fi algarad min wadci alinshaai mawdic alkhabr wa bilcagsi buu ku leeyahy meesha inshaha ayuu yaalla dee waa tafaa'ul laa taraka allaahu lahu waadixa inuuna ilaahay uga tegin buu tafaa'ulanaya sidii waxay dhaceen oo kale qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqaala waqaala arkabuu fuula fiiha iyada fuula bismi illaahi majreeha socodkeegu ilaahay ismigiisa ayuu ku sugnaanayaaye waxay ku dureersanaysaa ilaahay ismigiise idinku fuula uun haddaba irkabu saw insha maahayn bismi illaahi majreehana waa khabar khabarkii oo yaallo weeyaan meel insha imikana waa khabarkii oo mawqicul insha yaallo weeyaan bismi illaahi majreeha waxa weeyaan kii iminka aynu soo maraynay tusaalayowgii badnaayeen xaggan hore ku soo maraynay ayuu la mid yahay so waqadaa rabbuka anlaa ta maxaynu soo maraynay anlaa tacbuduu cafwan kaama doonayo waxaan doonayaa aduu tusaalayowgaa hore midkood ayaad soo qaadan kartaa wa qaala irkabuu fiiha bismi illaahi majreha idhaaru lxirsi weeyaan idhaaru lxirsi iska dhaaf qawluka odhaahdaada lisadiiqika saaxiibka aad ku tidhi razaqani illaahu allah igu arsaaqo liqaa'aka la kulankaaga horaynu uga soo shaqaynay kan soo mahayn razaqani illaahu liqaa'aka horaynu uga soo shaqaynay waxa idhaaru maa idhaaru raqba soo mahayn idhaaru raqba weeyaan walaa'imatin laamadka yaa fadlu fi nada faqultu lahaa hal asaraka lawmu fi hal asara lawmu fi lbaxri واللائمة لامتك يا فضل في الندى فقلت لها هل أثر اللوم في البحر أتنهين فضلا عن عطاياه للورى ومن ذا الذي ينهى الغمام عن القدر وعكو يدي walaa'imatin mid canaananaysaa badana oo laamadka ku canaananaysa yaa fadlu fadliyow finada deeqda kugu canaananaysa fadligani nin deeqsiya buu ahaa alla badanaa buu leeyahay mid ku canaananaysa maxayna kugu canaananaysaa deeqda mar alle markaad wax bixisaba waxa lagu leeyihuun ciyaalkaagii iyo carruurtaadii xaggeed geynaysaa fa qultu lahaa waxaan ku yidhi hal ahara allawmu hal ahara allawmu canaantu miyay raadaysaa fi lbaxri badda bal baddaa horta adigu canaano inaad wax kaga gurtid baan idhi bu yidhi ninkan deeqsigeed canaananaysaa bad weeyahanoo haddaad si kasta u canaanatid waxba ka guri maysi atanhayna laakiin miyaad u diidaysaa fadlan ninkii fadli ahaa cadaayaahu can cadaayaahu waxbixintii lilwaraa masaakiintii iyo makhluuqa wax siinayay ninkan ma waxbixintii baad udiinaysaa u diidaysaa waman daladii keebaa yanhaag u diidi karaa alghamaama daruurta can ilqadri roobka bal adigu wuxuu yidhi daruurtaa la hadaloo inta daruurta is hortaagto daruuray maanta dhibic kaama soo dhici kara ku dheh inay ku aqbashiyo in kale bal daruurtaa u nahy laba meelood baynu inshe kaga haynaa meel khabar yaalla hal ahara lawma fi lbaxri waa inshe laakiin khabar meeshii buu yaallaa macnuhu wuxuu ka dhigan yahay ma ahara lawmu fi lbaxri canaantu waxba ma yeesho dee badda waman daladi yanha alghamaama can ilqadri dee miyuu jiraa waa maya ma jiro labadoodaas halkaa waynu haynaa as'ilatun yudlabu ajwibatuha waa su'aalo jawaabaheega lagaa rabo carif bal waxaad tilmaantaa atamanii wadkur waxaanad sheegtaa alfaada bayin waxaad caddaysaa alfarqa farqiga bayna tamanii wa taraji u dhexeeya wadkur waxaanad sheegtaa alfaada haaniihima ka dambe alfaadiisa waa waa tarajiga e bayin waxaad caddaysaa annidaa wadkur waxaanad sheegtaa adawaata waqasimhaa qaybi min xaysu listicmaal xagga adeegsiga mataa yunazal goorma la dejiyaa alqariibu ka qariibka ah mansilat albaciid baciid meeshii wa bilcagsi cagsiguna goormu dhacaya bayin waxaad caddaysaa almacaaniya macaanida almajaaziyata ee majaaziga ah allatii taasoo tustafaad laga faa'iidaysto min alfaadi nidaa bayin waxaad caddaysaa alaqraada ujeedooyinka addaaciyata ee baaqaya liiihaari alkhabari khabarka doorashadiisa fii maqaami alinshaa meeshii inshaha lasoo dooranayo lima yuudacu maxaa loo dhigaa alinshaau inshaha mawdica alkhabar maxaa loo dhigaa intaa yar waa tashxiidan liladhaan baa la yidhahdaayo maskaxda la yar soofaynaya waxaa la doonaya inay maskaxdaadu la qabsato su'aalaadka nooca looga jawaabo su-aalaadka iyo jawaabihi waa dabarashay u baahan yihin iska ilaaliya tadbiiqun caam waa tadbiiq caam a weeyaan tadbiiq caama weeyaan tadbiiqaa caamka ah tadbiiqaa caamka ah waynu iska raacinayna tadbiiqun caam ala cala albaabi thaani waa tadbiiq caama oo ka hadlaya baabkii haaniga ahaa ana zaid alxaami dimara wainamaa yudaaficu can axsaabihim ana aw mili halkaa cala albaabi thaani bu idin yidhi miya cala albaab athani buu yidhi bal waan arki doonaa aljumlatu اlأuulى jumlada uuladiihi waa ana zaa'idu ya ma arkaysa hadda khabariyatun khabari weeyaan sawrun maaha ismiyatun ismiyana weeyaan min adarb alibtidaa'i waana qaybtii ibtidaa'iga ibtidaa'iga ma garanaysin waa khaalidihnigii walmuraadu biha waxaana looga jeedaa marka warka loo warramayo saw maahay faa'idatulkhabar iyo laa'izmulfaa'idiya macaani kale tii buu doonaya inu haddana ku sharxo walmuraadu biha waxaa looga jeeda alfakru waidhaar alfakri waidhaaru shajaaca markuu ninkan gabayaagii leeyahay ana daa'idu anun baa difaaca daa'idku waa ka difaaca ana anigu adaa'id waxaan ka difaacaanahay alxaami ee badbaadiya adimaara madag maganta anun baa difaaca magantana badbaadiya wainamaa yudaaficu waxa difaaca can axsaabihim sharaftooda ana aniga aw misli ama ragga ila midkaa marley maganta waxa difaaca sharaftooda aniyo ragga ila midkaa buu leeyahay haddaba ana daa'idulxaami dimaar jumlada noocaas oo kale ah walmuraadu biha alfakru waidhaaru shajaaca almusnadu ilayhi ana anada hore weeyaan walmusnadna adaa'i waljumlatu haaniya jumlada haaniyadii waa maxay wainamaa yudaaficu can can axsaabihim ana wa misli weeyaan waljumlatu haaniya khabariyatun weeyaan ficliyatun weeyaanoo dee yudaaficu baa lagu bilowday waa min adarbi haalid darbiga haalidku waa inkaarigii inkaari weeyaan waayo inamaa iyo waa limaa fiihaa waxa ku jiro min atawkiidi tawkiida biinamaa lagu tawkiidiyey inamaada un maaha de inamaadaa keliya un maaha inamaada keliyahii de haalid kama kamayn dhigtaane walmuraadu biha waxaa looga jeedaa alfakru iyo waidhaaru shajaaca aydane almusnad yudaafi walmusnadu ilayhi ana yudaaficuda mayna ana ku ku jirin anadaa weeyaan wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid jumlatun khabariyatun waa jumlo khabariya ismiyatun waana ismiyo min adarbi haalid qaybta saddexaad bayna ka kooban tahay walmuraadu biha waxaana looga jeedaa wamaa rabuka rabbigaa bidalaamin dulmi ma dulmiyo lilcabiidi addoommaha walmuraadu biha waxaa looga jeedaa inuuna ilaahay dulmiyin waynu wada ognahay atawbiiq waa canaan aadamaha la canaananaya ninka moodaya kolkuu yar xanuunsado inuu ilaahay xanuunkan ogaaniska ka keenay iyo macno la-aan ilaahay marnaba addoomaha ma dulmiya hamoodin inuu ilahay ku dulmiyayo almusnadu ilayhi rabbi weeyaan walmusnadna dhallaam weeyaan bidhallaam bacdaaya wuxuu ka aamusay maxay darbiga muxuu noqonayaa waa darbigii taaniga ahaa sababtuna waa maxay dee bidhallaam ba'daasaa ku jirta adawaatu tawkiid wamaa rabbuka bidhallaamin lilcabiid ba'da yar baa ku jirta uu ka aamusay qaybtaa anta kharajta can xaddika adigaa xadkaagii tallaabay nin bay dhibaata soo gaadhay ama waa lacanaantay maxaa kolkaa lagu odhanaya anta kharajta adiga ayaa gudbay can xaddika anu kumaanan dhibin adaa xaddaada- xadkaagii soo tallaabay baad odhanaysaa halkaa haddaba la soco waa jumlatun khabariya ismiya waa min adarb haalith waayo tawkiidaad baa ku jira tawkiidaadka waxaa kamid a dee taqdiimu lmusnadka ayaa kamid a musnadkaa xagga macnaha faacilka ka ah jumlada ismiyada ah kamid a walmuraadu biha atawbiik waa canaan ninka xadda gudbay baa lagu canaananaya almusnadu ilayhi anta walmusnadna jumlatu kharajta rabbi ina qawmii kadabuun waa laba jumlo jumlatu rabbi rabbi mayna nida ahayn inshaa jumlatu rabbi inshaa'iyatun waa inshaa'iyo nidaa'iyatu nidaa'iya walmuraadu biha waxaa looga jeedaa adducaa waa allabari allabari weeyaan almusnad iyo walmusnadu ilayhi maxduufaani musnadkiiyo musnadun ilayhiguba way xadfan yihiin naabat canhumaa waxa naa'ibka ama wakiilka ah yaau nidaa ya-da nidada ah yaau nida almaxduufa ee iyadiina la xadfay rabbi mayna ya ka xadfanayn yaadaasa unaadii oo ficila iyo kii baaqaya ana aha faacilka iyo faacilkaba yaadaasa naa'ibka ah wada socota وجملة إن قومي كذبون خبرية وخبرية اسمية وانا اسمية من الضرب الثالث وانا قيبت صدحات المراد بها وحنا لو جيدا إظهار تحصر قوم ما لموتشنيا إن قومي كذبون الله إله وي وي وي وي بيني وقوم المسند إليه قومي وين والمسند للجملة كذبون زارنا الغيث وفرحض يضو زارنا الغيث رواب كبا نصاب وغضي جملة فعلية خبرية ويان فعلية ومن الضرب الابتدائي غيبته ابتدائي المراد بها waxaa looga jeedaa idhaaru lfarx farx baa la muujinaya almusnadu ilayhina alghayth weeyaan walmusnadna zaara weeyaan wa ataa bihaa ficliyatan iyadoo ficliya ayaa lala yimid liifaadati lxuduud si ay xuduud u faa'iideyso fi zamani lmaadi waktigii tegey oo maca alikhtisaar gaabni ay welibana ku jirto dahaba cana alxasan warwarkii waa naga tegey jumlatun khabariyatun ficliyatun waana min adarbi alibtidaa'i walmuraadu biha waxaana looga jeedaa idhaaru shamaata farxad baa la muujinaya bimudbirin wax tegey lagu farxayo لو جاء الحق وزهق الباطل كما إنان صبرا واتي لفتركيجي المسند ذهب ويان والمسند إليهنا الحزن وي واتى بها وليمت فعلية يضاء لإفادة الحدوث حدوث فائدينتي في زمن زمن كي حدوث كاسر رعد الماضي ماضي أها ومع الاختصار قابلت الأمير أمير كبر مقابلي جملة خبرية فعلية ويان وانا من الضرب الابتدائي والمراد بها وحنا لو قد إظهار السرور نك أمير كده الله كل ما لا فريستا أما مدحوينها وفرحيا والمسند قابل ويان والمسند إليهنا أطاع قابلت تعالى كجر سوي أنا ممتثل لأمرك مر لي أنو أمرك أقوم أقدر ميا جملة خبرية اسمية ومن الضرب الابتدائي والمراد بها وحلو بكذا إظهار تواضع تواضع على موجنية المسند إليه أنا ويان والمسندنا ممتثل ويان وأطى بها اسمية يدو اسمية أي ليمد لمجرد ثبوت المسند مسند كوين أسوغن يهي كلية أم بلا يسكت الماما للمسند إليه امتثال كوين نكن أسوغن يهم بلا عدين يا إن الله لا يظلم الناس شيئا مرلي واو وما ربك بظلام انت وكلون جملة خبرية اسمية من الضرب ثالث والمراد بها وحل وجل توبيخ للناس تتكى العنانية المسند إليه لفظ الجلالة والله والمسند نوى جملة لا يظلمه واتى بالمسند بليم جملة نسقها لتقوية الحكم سي حكم كلو حوجيو بتكرار الاسناد اسناد كلا سوء العليي اي لبا جير دي لا شيغاي سيدين هوري وسو شرحناي لغو حوجيو والجملة الاسمية مفيدة وحي فائدينيسا للاستمرار الآن منك وبقرينة الإسناد إلى الله تعالى بقرينة الإسناد إلى الله قرينة ذا إسناد كلو إسناد يوي ينبك ليه جملة اسمية ذي مفيدة للاستمرار إلى الآن بقرينة الإسناد إلى الجملة إلى الله الكوكايد إلى الجملة بانفلة يا إنيتان إلى الجملة الفعلية بقرينة الإسناد إلى الجملة الفعلية جملة اسمية ذي والله جملة فايدينيسا كل كأس سببت إمك أي كفا إيديسي استمرار كوامحي mar kastoo musnadku uu noqdo maxaynu isku soo ogeyn jumlo ficliyaa soo maahayn alwatanu yascadu biabnaa'ihi maynaan tusaale kusoo qaadanin tusaale xaggii hore saasaan kusoo marnay soo maahayn waa tii oo kale kolka halkaa ilallahu ku leeyahay ila aljumla baa fiican alficliya ina yidhaha ma jaa'ana min axad jumlatun khabariyatun ficliyatun min adarbi thalith tawkiidaad baa ku jira walmuraadu biha waxaa looga jeedaa faa'iidatu alkhabar ma jaa'ana nooma iman min axadin ruuxna nin dee moodaya inay dad ku yimaadeen baad saa ku odhanaysaa faa'iidatu alkhabar المسند جاء والمسند إليه أحد وأتى بها فعلية فعلية لليم ذي يضع ولما تقدمه ودل إفادة الحدوث في زمن الماضي مع اختصار انتهى الويان أنت نجحت أدقى قوليشتي هذا كان يساك ورنسا أرضي كا قرين يدى محي إنو قوليشتي ولازمك يا ماركسا أنت نجحت جملة خبرية اسمية ومن الضرب الثالث ولما فيها وحا كترو من تقوية الحكم بتكرار الإسناد والمراد بها وحا لوغا جيدا لازم الفائدة با لوغا جيدا لازم الفائدة المسند إليه أنت والمسند الجملة نجحت حضر الأمير جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي والمراد بها وحا لوغا جيدا أصل الفائدة المسند حضر والمسند إليه الأمير سيحرم المقصر منك تقصير تسميه حقي سجدان وايا مر لي والهوجية خبرية فعلية من الضرب الابتدائي والمراد بها الدم وعي عيويا المسند سيحرم والمسند إليها المقصر وهي تفيد الاستمرار التجددي بقرينة الذم قرينة الذم قاية يمك استمرار كفايدين ما برح المقصر نك مقصر كيه كمزول نادما إنه قام موضع جملة خبرية وجملة خبرية اسمية واسمياء من الضرب الابتدائي بين كثير سنتهاي والمراد بها وحنا لغة هذا الدم وعي المسند إليه المقصر ويا والمسند نادما وهي مفيدة للاستمرار بقرينة ما برح كلمة برحاء أياد أي ما برحاء أيا كيني سوحني واحد مرنا بمشكك عينين إنسان كلما جئتني أكرمتك مركز صديتي ما ديد بانكم أموصيا هل كان إسكايل عليا تلخيص كوكا هذا لكن كتاب كنين كما صحب دلين سو لبتش من ميشة ميالين كلما جئتني أكرمتك جئتني سو شرطي ماها أكرمتك سو جوابك ماها جملة بلاغة وحوية قانين أكرمتك كليا halka manaatiqaduna jiitani una uga yaqaaniin waa labada qole iska soo horjeeda weeyaan jiitani akramtuka ayay jumla mid qolaba nooc bay khabarka u yaqaaniin waynu arki doonaa jumlatu akramtuka khabariyatun jiitanida inuu ka aamusay ma arkaysaa jumlatu akramtuka khabariyatun ficliya waa min adarbi alibtidaa wahiya aljumla iyadunba jumla ah wamaa qablaha waxa ka horeeya waa jiitaniye qaydun lahaa qayd buu yahay لأن شردية شردية لا تعتبر لما لما اعتباريه إلا بجوابها جواب كيغ مويانا شردية وحا ما هبكوي المسند وحويان أكرم ويان أكرم ويان أكرم والمسند إليه أطاع أكرم ويان أكرم أكرم معها وأكرم والمسند إليه أطاع وهي مفيدة للاستمرار التجدد بقرينة كلما كلما ذنا تج... آيات آيات تجدد كان سطا كلما قلت هذه لابن مركز صوت راسه ماين وتجدد مربى مركز كسر ما شاطت له كلما لا دليل ما مجتهد صاحباك ما هن دلالة يا لبضة صاحب مرلي لبضة كل صاحب سني مرلي مد دلالة وجملة خبرية فعلية وحنو ملينا يا فعلية ذا يرينا تكون قسليسي جملة خبرية فعلية ما فعل باب ماشي يا ما يسوي معها شيخ واسكو هذي طبعا ملينا يا فعلية ذا يريد مجتهد كني ميونا فعل ماشي صدق مونا وصفي كو كافتومي جري هين مرفوعة وصفي مرفوعة كو كافتوما أيو كدقيا فعلية كدقيا جملة خبرية فعلية من ضرب الابتداء ولا يقال لورن ما يسميه لأن الاسم اسمك حل واحد واحد دقي محل الفعل فعلك ماشي سي ولذا أي رفع رفعية ما بعده هو حكذا بأي على أنه فاعله فاعل كسين يعني والمراد بها واحد لغة كذا الاستمرار واستمرار مر لي مدة ذاليا وبقرينة ذنب ولا عاية دي المسند ومجتهد والمسند إليه نوى صاحبان وقس عليها وقياسه نحو ما مبغوض عن أنت مثل عرون يمتين تيوا جملة فعلية يضنا وهي مبغوض كلمة الفعل بدقيمك وما حسن فعل أعدائك أعداد فعل كوغو موناكسنه حسن كان وصفه مشبهة كل كفعل ماشي بدري أقائم أخواك لبضاض لي ولا لم يتاقيه أقائم كان نوع نوع وهل منصف أصحابك أصحاب تاد عدالة ما يسمينيا منصف كان نوع نوع عاصر قلوب وحاصر لنوع وذاكي كما مجتهد صاحبك وكلويا كلما ذاكر المجتهد مجتهد كل قسم مذاكرة سمايه استفاد وحو فائدة استاء جملة استفادة فعلية وفعلية خبرية خبرية من الضرب الابتدائي المسند استفادة والمسند إليه هو وهي مفيدة وفايدينسة للاستمرار التجددي بقرينة كلما ذاكرذنا تواقي الشمس طالعة عدد ويسوى بحيسا يتصل كورنيسا للعافر ننكي سنبر الحوضة كفاي ننكي لكتو أي لسي بتي عدد سوتشي دمحات كورن الشمس طالعة والعايسة ما دن دلالة هي عدد سوتشي دي وجملة خبرية اسمية ومن الضرب الابتدائي المسند إليه الشمس والمسند الضالعة والمراد بها التوبيخ عنان ويان ميدان دلالة الكريم محبوب ومرحك الله الكريم لنك كريمك محبوب ولا جعليه جملة خبرية اسمية ومن الضرب الابتدائي المسند إليه الكريم والمسند المحبوب والمراد بها الاستمرار وبقرينة المرح وجدد أي أمان هيدي من يسافر يا صعدال بحية جملة إنشائية استفهامية المسند إليه من والمسند جملة يسافر التفتوا وارضي موضة بالحقل التفتوا بالحقا ايغا جملة إنشائية أمرية المسند التفت والمسند إليه الواو التفتوا هاي لا تترك المدارك مذاكرة مذاكرة هكتقينا جملة إنشائية نهية المسند وتترك والمسند إليه الواو ليت البخيل ليت البخيل يجود ليت البخيل يجود جملة إنشائية تمنية اسمية المسند إليه البخيل والمسند جملة يجود هل فهمتم جملة إنشائية استفهامية جملة إنشائية استفهامية المسند فهم والمسند إليه أطاع يا تلاميذ جملة إنشائية ندائية المسند والمسند إليه محذوفان تقديرهما أدعو نابت عنهما يا نابت عنهما يا تصامها شيخ الصنيع وحو سميي للا يابو انتو عش وحين صادقا ني أردن وحوي أفري سنة عجلودات سمعين أفري تنكي عجلودات بنتا كوكسة ورورية وحلوغو ترقل نينك فهمي نينك فهمين إنك لقرتو ويان وصنيعي أي سمين جرين ويان علمادو آدو سمين جرين هران دي كوشي في جرين warka marka kiyo tafsiil la sharxo maxaa laga dambeeyay inuu nidhi tafsiilka marka taqdiimiso kiyo mujmala waa mutaqaddimiinta adeegsata mutaqaddimiinta mutaakhiriintuna intanay xagga hore marisaa intan haddii xagga hore la marin lahaa adoon dhiganinba meed fahmi lahayd mutaakhiriinta warkoogu waa waalan yahay mintay raacayaano qodobihii ugu doorka roonaa bay ku odhanayaan ay kugu soo celinayaan kolkaa b b c labadii qolaba way raacday mutaqadimiintii iyo mutaakhiriintiiba labadii madhabba way jamcisay casharka sheekhu inoo dhigayana waad aragtaa erayadan uu ina weydiinayey waa erayo nidaam ku socdaan filaya wuxuu kugu soo khatimay ma arkaysaa laa waa dardaaran buu kusoo khatimay laa tatruku almudaakara laa tatruku almudaakara layta albakhiila yajuud welibana labada tarti in laystaba mariyay ahayd hal fahimtum ya talaamiid muxuu ku gebagabeeyey hal fahimtum ya talaamiid ar ma fahamteen buu ku yidhi ardaydii ma nacan baa mise waa wax kale هل فهمتم يا تلاميذ بعشر كينا تكون قبل قبل هل كاين نوجد إن شاء الله الرحيم الباب الثالث في أحوال المسند إليه باب كيس الدحاد أو كهر لي مسند إليه يا أحواشي سويا المسند إليه مسند إليه هو المبتدا ومبتدها الذي مبتدها له إساق هو هذا خبر خبر والفاعل وفاعلك والنائب هو نائب فاعلك وأسماء النواسخ والنواسخ ذا أسماء ذي وأحواله أحواشا إنك ورمينانا هي الذكر وشيقدي لشيقي إيا والحدف حدف كيسي إيا والتعريف معرفينتا إيا والتنكير نكرينتا إيا والتقديم تقديمينتا إيا والتأخير تأخيرينتا إيا وغيره إيا وغيرها غير كيد وفي هذا الباب بابكم وحين لوغو تغينا عدة مباحثة مباحث بضن أين لوغو تغينا haddaba musnadun ilayhiga ood fahmaysid wuxuu ahaa horeyna uu inoogu soo sheegay in imkana uu inoo tilmaamay wuxuu kaga hadlayaa dikriga haddaad aragto musnadun ilayhi sheegan xikmadda uu sheegan yahay baa lagu weydiinayaa haddaad aragto kiyoo xadfanna xikmaddii loo xadfay ayaa lagu weydiinayaa haddaad aragto kiyoo macrifo ah sababtii loo macrifeeyey haddaad aragto kiyoo nakira'ana sababtii loo nakireeyey haddii taqdiim iyo taakhiir aad aragtana asbaabtii keensatay ayaa mid kasta wax lagaa weydiinaya المبحث الأول مبحث ككوبات في ذكر المسند إليه مسند إليه كشيغي دي سأيو كسوغنيه أسباب تلا شيغو إيه مسند إليه كلو شيغيو أيو دون يين وحير نوغا تابتو كل لفظ لفظ كسته أو يدل كتصين يبوليه كل لفظ لفظ كسته أو يدل كتصين على معنى معنى كتصين في الكلام كلام كان كاتصين خليق وحمديه بذكرين لشيغو haddii lafdigu uu macnabo ku tusinayo wuxuu mudan yahay buu ku leeyahay in la sheego waayo waa litaadiyati almacnaa in macnihii lagu guto almuraadi bihi looga jeeday macnihii looga jeeday baa lagu gudanayaa buu ku yidhi falihaadaa sidaa darteed yudkar waxaa la sheegayaa almusnadu ilayhi waa la sheegayaa wujuuban baa loo sheegayaa waajib ahaan xaytu laa qariinata meesha qariina ayna joogin qariinada oo tadullu calayhi ku tusinaysa cinda xadfihi markii la xadfo haddii la xadfo qariino ku tusinaysa marka la waayo waa waajib in la sheegaa wa ilaa haddii kale kaana alkalaamu oo la sheegi waayo la xadfo bilaa qariina la xadfay kaana alkalaamu kalaamku wuxuu noqonayaa mucaman mid la indhatiray mubhaman oo welibana qarsoon laa yastabiinu mana caddaanayo almuraadu minhu waxa looga jeedaa macnihii looga jeedayna ma caddaanayo oo sababtuuna u caddaanaynin waxa weeyaan dee lafdigii sheegi lahaaba xadfan qariino ku tusisaana meesha ma taallo waqad yucmadu in loo qastaa laga yaabaa ila dikri sheegiddiisa ayaa loo qastayaa maca wujuudi qariinatin qariino wujuudkeed maceegaa loo qastayaa qariinada oo tumakinu suurto gelinaysa min alxadfi in la xadfo wadaalika kaasi liaqraadin ujeedooyin ayuu u sugan yahay balaaqiyatin balaaqa loo nisbaynayo kahiiratin oo badan ujeedooyin badan baa loo xadfaa oo balaaqada ka qayb qaadanaysa minhaa waxaa ka mid a ziyaadatu taqriir waliidaax lisaamic ziyaadatu taqriir waxa sugidda ayaa lasii ziyaadinaya inuu laabtaada si fiican ugu sugnaado ayaa la doonaya iidaax waana lasii caddaynayaayo ninka saamica ah ayaa si fiican loogu caddaynaya markaa maxaa la samaynaya musnadun ileyhigu markuu noocaasoo kale yahay ziyaadatu taqriiri waliidaax lisaamic waa la sheegayaa uje hadda qariino xadafkiisa kutusinaysaana meeshay taallaa maxaa loo sheegay waa ziyaadatu taqriir aad baa loo doonayaa in la sugo in la iidaaxiyo saamica loo iidaaxiyona waa la doonaya waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale ulaa'ika kuwaasi calaa hudan hanuun ayay ku dul sugan yihiin hanuunka oo min rabbihim rabbigood ka yimid wa ulaa'ika kuwaasi hum almuflixuun iyaga un baana guulaysanaya haddaba markuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ulaa'ika calaa hudan min rabbihim waa adduunkii mu'miniintu adduunka intay joogaan gaadiidka ay saaran yihiin waa hanuun baa la leeyahay aakhare marka ay tagaanna iyagunbaba guulaysanayo oo iyaga un weeyaan kuwa liibaanaya haddaba ulaa'ikada hore iyada ka daayo ulaa'ikada dambe waa la fahmayaa ulaa'ikada dambe ayaa la fahmayaa oo waxaa laga fahmayaa haddii wahum wahum wahum almuflixuun un la odhan lahaa in meesha musnadun ilayhiga xadfan qariinaa loo hayaayo ereyga hore ayaa kutusinaya ulaa'ikada hore ayaa kutusinaysa haddaba haddii la xadfi lahaa lidalaalati maa qablahu baa loo xadfi lahaa kaasina macno sax ah ayuu noqon lahaa baa la leeyahay laakiin iminka wuxuu ilaahay u sheegay ulaa'ikada dambe ee waa ulaa'ika hum almuflixuun loo soo labaceliyey waa ulaa'ikada loo soo labaceliyey waa ziyaadatu taqriir waxaa la doonayaa kuwaasi inay laabtaada si fiican ugu degaan si fiicanna aad u fahanto saamicana loo caddeeyo welibana wa ulaa'ika kolka la leeyahay waxaa kaloo la tilmaamayaa sifooyinka hanuunka ah waxay ku muteen dee sidaynu garanayno ismigii mawsuul ee ula huda mir huda mir ahaa huda lilmuttaqiin alladiinadaa wixii ka dambeeyey shanta sifee ka dambaysa ayay ku muteen hanuunka ismiga mawsuul ee alladiina alladiinada huda lilmuttaqiin kasii dambaysa alladiinadaa sifooyinka shanta ee ka dambeeya sifooyinkaasay ku muteen hanuunkan adduunka aakharana ay liibaanta ku mudanayaan waayo alladiinadaa sifooyinka ka dambeeya soo ma garanaysid waad garanaysaa huda lilmuttaqiin maxaa kasii dambeeyey alladiina dee iimaanka haybka ayay kolkaa ku mutaysteen hanuunkan aakharana ay ku guulaysanayaan sekadana ay bixinayaan bay ku mudanayaan wahaakada sii waduna waa shan sifo ilaa shan sifo soo gaadhsii wa ka qowli shaaciri gabayaaga hadalkiisoo kaleba weeyaan wuxuu yidhi gabayaagaasi huwa ashamsu fi lcalya huwa adahru fi sada huwa albadru fi nnaadi huwa albaxru fi nnada gabayaagaa bal hadda hadalkiisa dhegeyso هو الشمس في العليا هو الدهر في الصدى هو البدر في النادي هو البحر في الندى هو اللي كان الشمس وعدد في العلياء حق سرينتا هو الدهر والصنط في الصدى حق بوديدة هو البدر وضيح في النادي فقارها هو البحر وبض في الندى حق ضيقضة ninkan ninbu amaaneeyo wuxuu ku amaanay nin sareeyay inuu yahay siday caleedu sareyso nin boodid badan inuu yahay sidaa sanadku uu boodayo nin sida badan aad sida dayaxa oo kale uga muuqda fagaaraha iyo meeshay raggu iskugu imanayaan nin deeqsiya sidaa badda oo kale ayuu ku tilmaamayaa ninkan ayna waxbaba ka medhanaynin sidaa badda oo kale kolka haddaba huwada hore huwa shamsu balaynuu dayno laakiin huwooyinka dambe miyaan la garanaynin haddii la iska xadfi lahaa dee lidalaalati maa qablahu baa loo xadfi lahaa laakiin wuxuu mid kasta huwa musnadun ilayhi kasta wuxuu u sheegayaa waxa weye liziyaada liziyaadati liziyaadati taqriiri waliidaax taqriirka ayaa lagu ziyaadinayaa waxaana la caddaynayaa ninka saamicihi inuu si fiican u dhegaysto waa kow kaasi haddii musnadun ilayhi la sheego iidaax lisaamic loo caddaynayo ayaa kamida ujeedooyinka loo sheegayo ka labaad waa qilatu hiqa kalsoonida oo yaraata bilqariinati qariinada lagu kalsoonaanayo liducfihaa iyada ayaa daciif ah aw liducfi fahmi saamic ama ninka saamicaa ee dhegaysanaya ayuu fahamkiisuba daciif yahay ka labaad ee loo xadfaana marka la xadfayo sow inay qariino ku tustaa in la hayo sow muhim maaha qaacidadu waa inay qariina meesha taallo laakiin qariinadii ayaa kala duduwanaanaysa haddaba qariinadii loo xadfayey ee ku tusinaysay isaga haddii qariinadaa lagu kalsoonaan waayo inay si fiican kuu tusiso oo sababta aan loogu kalsoonayn waa maxay qariinada ayaa daciif ah ama ninka saamica ah ayaa nin maska xun ah oon qaraa-inta wax ka fahmin labadaa jeerna maxaa la samaynaya labada jeerba waa la sheegayaa ee la xadfi maayo ka labaadee loo sheegayaa waa qilatu hiqa kalsoonida oo yaraata bilqariinati qariinada lagu kalsoonaado lidacfihaa dacfigeed baan loogu kalsoonaanaynin aw dacfi fahmi saamic ninka saamica ah fahankiisa oo daciifa ayaan loogu kalsoonayn naxwu sacdu nicma zaciid zaciim sacdu ninka sacadihi nicma wanaagsanayay azaciimu hogaamiyuhu wanaagsana waa sacad hadda eh la soco oo sacdun maxaa musnadun ilayhigaa loo sheegay adigoo nin sacad la yidhaha ka warramaya oo maanta o dhan sacad sacada soo hayay unbaad halkan odhanaysaa sacdu nicma zaciim sacadkaa maxaad u sheegtay sheegiddii hore mayna kaaga fillayn waxa dhacday laba arrimood baa loo sheegaya inay qariinadu daciif tahay baa laga yaabaa oo goormay qariinadu daciif noqon haddii sacadka mar keliya aad soo sheegtay xagga hore markaana hadal dheeri uu ka dambeeyey oo ku ilowsiinayo sacadkii hore qariinadaa sacadkii lasoo sheegay muuna daciifin hadalkan dheer ee ka dambeeyey ayaa daciifinaya haddii sacadka mar qura wax ka badan lasoo sheego ama hadal tiro badaniba uuyna ka sokaynin hadal tiro badaniba kama sokeeyo markaana haddaad sacdu nicma zaciim tidhaahdo waxa sacadka loo soo laba celiyey kan dhegaysanaya ayaan qaraa-inta wax badan ku fahmin kolkaasaad odhanaysaa sacdu nicma zaciim naxwu sacdu ninka sacda ayaan ammaanayaaye nicma wanaagsanaa azaciimu hogaamiye taquulu daalika ereygaa waxaad odhanaysaa idaa sabaqa laka markuu kuu hormaro dikru sacdin sacad sheegiddiisu kolkuu kuu hormaro oo wataala uu dheeraado cahdu saamici saamica waktigiisii bihi isaga uu la lahaa cahdigii uu sheegiddii hore la lahaa hadal badan baa ka dambeeyey yidhaha wey qariinadii baa daciiftay aw dukira macahu amaamiciisa waxaa la sheegay kalaamun hadal baa la sheegay oo fii sha'ni gayrihi nin kale laga sheekaynayo ama nin kalea laga sheekeeyey oo sacadkii aad ka sheekaynaysid maaha nin kalena sheekada uu soo galay haddaba haddaad nicma zaciimuun tidhaahdo ninkan saamici ihi wuxuuna garanaynin in zaciimka la ammaanayaa sacad yahay iyo ninkii kale ee maciisa la sheegay inuu yahay buuna kala garanayn kolkaasna saamica fahankiisa ayaa daciifay kolka horena qariinadaa daciiftay ka saddexaad ee loo sheegayaa waa arraddu cala almukhaatab haddii mukhaatabka hadal aad ku radiyaysid ood ku celinaysid mukhaatabkaa hadal yidhi oo hadalkiisii baad beenaynaysaa iska soo sheeg haddana markaana naxwu allahu waaxid ilaahay waa keligii baad odhanaysaa allah waad sheegtay musnadun ilayhiga laakiin hadda ereyga allah ah waa la soo xusayey oo waa la garanaya oo hadal hore oo allah allaha ayaa ka horreeyey maxaa allahu waaxid kolkaa aad allah kolkaa waaxid uga aad haddana u sheegtay oo dikri ugu samaysay allah ninkii hore ayaa hadalka ala horreeyey oo wuxuu yidhi allahu haalisu halaata nin gaala buu ahaayo firqadii ciisawiyiinta dee firqadii sidaad garanayso aynu garanayno ee wasakda ahayd ayuu intisaabaya kolkaasuu yidhi allahu haalisu halaata ilaahay waa haalisu halaata saddexda ka saddexeeye weeyaan saddexda ilaah ka saddexeeye weeyaan oo ilaaha la sheegayaaba saddex buu ka kooban yahay bay qabaan kolkaa ilaahay waa mid haalisa oo labadaa kale sii saddexaynaya weeyaan markuu allahu haalisu halaata yidhaahdo hadalkaa waad radiyeysaaya maxaad odhani allahu waaxid kolkaa waaxidunuun maad tidhaahdood xadaftid radiga aad ninkan mukhaatabkaa ku radiyeysid ayaad u sheegtayood allahu waaxidun u tidhi raddan waxaad ku radiyeysaa calaa man qaala ninka yidhi allahu haalisu halaathati ninka yidhi ka afraadna waa ataladud macaansi macaansi weeyaan haddaad lafdigaba macaansanayso dee aad macaansatida ku celcesho uun waxbaba ha iska xadfin naxwu allahu rabbi allahu xasbi waad radiyeysaayoo adkaar ilaahay baad aqriyeysaa kolkaasaad leedahay allahu rabbi allahu xasbi allahu wakiili allahu kolkaa allahu rabbi allahu xasbi allahu wakiil markaad sidan leedahay allahu rabbi markaad leedahay hadda la soco allah waad sheegtee maxaad u sheegaysaa mar kaste waxaad istixdaarsanaysaa uluuhiyada iyo cibaadada uu kaa mutay ayaad istixdaarsanaysaa kolkaa allahu rabbi allahu xasbi waa taladud waad macaansanaysaa taladudkaasaad u sheegtay ka shanaad ee loo sheegaya atacriid biqabaawati saamic waxaa la ishaaraya tacriidku waa sarbeeb haddaad sarbeebaysid ninka saamicee ku dhegaysanayaa nacas inuu yahay nacaska haddii laga xadfo waxba ma fahmayo weeyaan kolka haddaad leedahay saamica ayaa nacas ah oo taasar beeb ku bixinaysid sheeg waxay ka dhigan tahay kani maqlaya qaraa-inta ma fahmo waa nas- nacas weeyaan nacas weeyaan kani atacriidu sarbeebid biqabaawati saamic ninka saamica a nacasnimadiisa la sarbeebayo naxu saciidun qaala saciid baa yidhi kadaa waxaa fii jawaabi maadaa qaala muxuu yidhi saciidun saciid nin baa ku yidhi maadaa qaala saciid arsaciid muxuu yidhi kolkaa qaala kada wakada in inaad tidhaa bay ahayd soo ma ahayn waxaad tidhi un saciidun qaala kada wakada waxaad magacan saciida maadaama horey loo soo sheegay aad u soo laba celisay ninkan saamica ah ayaad nacasnimo iyo doqoniimo u sarbeebaysaa waxaad leedahay adu hadal la sheegun baad fahamtahay wax fa- la- wax la xadfay ma fahmi kartid oo maskaxdaadaa xun bay ka dhigan tahay ka lixaad waa atasjiil calaa saamic saamica ayaa doonaysaa in si fiican loogu qoro dembigan dembi buu galay oo si fiican baad leedahay kiiskan ha loogu qaado atasjiil ku qorid weeyaan cala saamic lagu qorayo xataa laa yataataa si uuna ugu suurtoobin lahu isaga alinkaaru inuu mar dambe diidaa kamaa idaa qaala alxaakim waa maxkamadihii maxkamadda adoo jooga buu xaakimkii yidhi lishaahidi nin markhaati dembi ka ahaa ayuu ku yidhi hal aqara zaydun zayd miyuu qirtay haadaa ee kan ihi bianna calayhi dushiisa inuu yahay kadaa waxaasi hal aqara zaydun haadaa maxkamadaha kiisaskoogu waa adag yahayo hal aqara zaydunuun haddama aha warku haddii hal aqara zaydunuun lagu daayo oo markhaatigu nacam uu yidhaah oo kii zayd ahaa ee dembiga lagu ooyayey uu iska iska lagu oogayey iska aamuso la odhan maayo maalintii maxaad uga doodi weyday waayo wuxuu ku dacwoon karaa maalin baa zayd la yidhah imise zayd baa hargeysa jooga imise fulaan haddii moxamed dembigaa muu qirtay un la yidhahdo adoo hor taagan ood adna iska aamustid aamuskaasi qirasho kama turjumayo ninka maxkamadda waxaa looga baahan yahay hadalka inuu si uun inkaar meesha u imanin uu caddaysto hal aqara zaydun war zaydkani muu qirtay zayd muu qirtay haadaa fartaad raacinaysaa kolkaa maxamedka dembiga lagu oogaya waa kii hadda waa kan maxamed kale ma aha markaa hadduu ka hadli waayo uu nacam odhan waayo uu odhan waayo aanu ma qiranin oo markhaatigaasi been buu sheegaya hadduu odhan waayo sukuudkaa qirasha laga dhigaya sukuudkaa uu aamusay maalin dambe maxkamadda kiisuu furayo la aqbali maayo hadduu yidhaahdo dib baan usoo celinaya wax laga dhagaysanayaa ma jirto maalintii maad ka dacwootid baa la odhanaya markhaatiga sidii baa loo qoraya atasjiilu qorid weeyaan cala saamic ninka saamicaa lagu dul qorayo xataa laa yataataa si uuna ugu suurtoobin lahu isaga alinkaaru inkaarku kamaa idaa qaala alxaakim waa xaakimka oo yidhi lishaahidi ninkii shaahidka ahaa ku yidhaahda hal aqara miyuu qirtay zaydun zayd haadaa ee kan ihi bianna calayhi dushiisa inuu yahay kadaa waxaasi fayaquulu shaahidu shaahidka ayaa odhanaya nacam zaydun haadaa aqara bianna calayhi kada zaydun haadaa horaa loo soo sheega mu mu yidhaahdo nacam aqara bi- bianna calayhi kadaa un mu yidhaahdo zaydun haadaa muxuu soo laba celiyey wuxuu soo laba celiyey markuu xaakimkii yidhi war zaydkani miyuu qirtay dembigaa hadduu ninka markhaatigii nacam wuu qirtay un hadduu odhan lahaa nacam wuu qirtay kan dembiga lagu ogaya hadduu iska aamuso dee wuxuu ku dacwoon karaa xaakimku ani hay magacaabe e kan markhaatigii wuu qirtay un buu yidhi miyayna ka suurtoobaynin laba ma- kiis kaluu ogaa inuu kiiskii kale ninkiisii qirtay wuu qirtay un buu yidhi yuu jeeday buu odhan karaa yuu jeeday ayuu odhan karaa wuu qirtay soomaalidu aad bay u isticmaashaa waa tadliis baa loo yaqaana tadliis kiisaska noocaas oo kale waa la iska leexiya kolkaa tadliisku xa- muxadisiintu ma ammaanaan laakiin dee dadku beanta ayay kaga warwareegaysa yidhaahdiinoo ninkani kolku markhaati meesha u yimaado war ninkaasi dembigaa ma qirtay marka la yidhaah wuu qirtay hadduu yidhah laakiin wuu qirtayda nin kale hadda ayuu isaga ujeedaayo la soco kiiskiina waxaa loo fahmayaa ninkan lagu qaadayo ayaa loo fahmayaa waa cajiib weeyaan shaafici baa arrin noocaa ku dhadhow ku badbaaday waynu garanaynaa markii la yidhi axmed binu xambal markii jeelka la dhigay la yidhi qur-aanku ma ma ma makhluuq ba ee axmed binu xambal diiday shaaficina waa kii loo yimid ee la yidhi isna ha la raaciyo shaafici lama ogeyn axmed binu xambal iyo shaafici isku mawqif bay ka haysteen waa kii shaafici axmed binu xambal sidii loo garaacayay ayuu miirdoorsoomi jiray sidii loo garaacayay ayuu qacmaha ma soo laabi kari jiray salaada saasuu qacmaha kolkaa dee waad yaabaysaa suuqa inta loo soo saaraa cadaabka nooca ugu xumla marin jiray shaafici kolkaasuu nebiga ku riyooday calayhi salaatu wasalaam oo axmed binu xambal ugu bishaaraynaya khayrkaa badan uu qabsaday uguna bishaaraynaya jannada shaaficiintu waraaq hoose soo qoray ayaa jeelka loogu keenay axmed binu xambal haddii waraaqdaa la arki lahaa shaaficina meel adag baa la dhigi lahaa riwa ri- riyadaa shaafici uu ugu riyooday axmed binu xambal ee ah in jannada iyo khayr badan loogu bishaaraynayo shaafici waraaq hoose ugu soo qoray markaasay jeelka ugu timid haddii la arki lahaana shaafici dhibaata la gaadhsiin lahaa waxay sheegaan shaafici baa loo soo qastoo la yidhi isaga laftirkiisa ma ogine balanbaadhno inta loo yimid baa la yidhi shaaficiyo maxaad ka qabtaa furqaan qur-aanku soo makhluuq maaha baa la yidhi alla un bu yidhi bal soo fadhiista qur'aan furqaan kowdhaha tawraad zabuur injiil afartaasiba waa makhluuq ha ninkani waa sax iska sii daaya bay da yidhahdeen kolka iyagu waxay u fahmeen afartuu tirinayey ayay u fahmeen laakiin shaafici muxuu ujeedaa afartaasiba waa makhluuq afartan farood diinta furqaan iyo injiil iyo zabuur iyana af buu ka tiriyey afartaasiba waa makhluuqun buu yidhiyo dee maalinkaa kiis xun baa lagu qaadi lahaa kolkaa afartaas afartaa farood buu isagu ujeeday wuu badbaadayy naga dhaafa bay yidhahdeen ma qabin hadda qur-aanku inuu makhluuq yahay la soco afartaasi tanuu isagu iska qaatay kolkaa kiisaskan maxkamadda oo kale saasaa laga baqayaa inay iyaguna noqdaan in ninka la yidhaha wuu qirtay kolka la yidhaha nin kalean ujeeday inaad tidhaahdo oo kanba ma ahayn kolka waa inaad tidhahda nacam zaydun hada aqara biana calayhi kada ninkan zaydii wuxuu qirtay inuu dembiga noocaa iyo noocaay sameeyey ama in waxaa iyo waxaa lagu leeyahay oo dushiisa uu saaran yahay buu qirtay atacajub yaab weeyaan ka toddobaad waxaa loo sheegaa waxa lala yaaban yahay ha lala sii yaabaa loo magacaabaa ha lala sii yaabo ayaa loo magacaaba magac kaa yaabiyo haddaad aragto adoo ninka u dhawaaqaynin baad meelaha dadka kolkaad dhex timaado magaciisa ad iskaga hadlaysaa waayo dadkuna ha maqlaan oo ha kula yaabaan baad isleedahay atacajub wa idaa kaana alxukmu xukumku kolkuu yahay hariiban mid hariiba xukm hariiba naxو caliyun yuqaawimu اlasad fii jawaabi man qaal hal caliyun yuqaawimu اlasad nin baa ku yidhi hal caliyun yuqaawimu اlasad war ninka cali la yidhaahdaa libaaxa miyuu la loolamaa ya loolan miyuu ka dhaxayn karaa libaaxa waa cajiib sow ma ahayn ninka libaaxa la dagaalamaya biduuni silaax buu libaaxa la dagaalamaya caliyun yuqaawimu اlasad waa arrin lala yaab ninaayaruu libaax dhirbaaxaya ama feedhkiisu dilayo waa wax lala yaabo weeyaan oo cajiiba taariikhda hadda way soo martay maalin horeynu ka soo warranay ninkii la odhan jiray ziir ziir ninkii cajiibka ahaa buu ahaa ee libaaxa lisay libaaxa ninkii soo lisay buu ahaa nin caraba weeyaan oo taariikhdiisa garanayno libaax idil buu isagu lisay ninkii libaaxa soo kaxeeyey buu ahaa toddoba libaaxa kiyo kiyo wata oon hadda hubna sidanin toddoba libaaxa ayuu kiyo wata reerkii keenay cajiib bu ahaa ninkaasi dee laakiin awooddiisu waxay ahayd nebiga ka hor bay ahayd calayhi salaatu wasalaam awooddiisuna awooddeennan oo kale ma ahayn nin lala yaabo bu ahaa awood ahaan kitaab gaaray ka qoraan udabadu ama isagiiyo qisaskiisii cajiibka ahaa caliyun ninka calihi yuqaawimu wuxuu u qumaa alasada libaax fii jawaabi man qaala ninka yidhi jawaabtiisa hal caliyun caliy yuqaawimu alasad ninkaasaad ugu jawaabaysaa cali waa lasoo sheegay marka dambe maa la iska xadfo xukumkana qariiba ka sideedaad waa tacdiim weynayn weeyaan muxuu noqonayaa tacdiimkaasi naxu xadara sayfu dawla ninkii sayfu dawle loodhan jiray waa yimid waa fii jawaabi man qaal nin yidhi adigoo u jawaabaya hal xadara alamiiru amiirkii muu yimid ayaa la yidhi amirku waa sayfu dawla kolkaasaad odhanaysaa maxay nacam xadara sayfu dawla wuu soo xaadiray ninkii sayfu dawle loodhan jiray baad odhanaysaa ka sagaalaad waa alihaana waa yasid ad yasaysid waxa la yasayana magaca waa lagu soo celceliyaa naxو asaariqu qaadimu tuugii baa yimid fii jawaabi man qaal nin yidhi adigoo u jawaabaya hal xadara saariq arsaariqii miyuu goobta yimid kolkaasaad odhanaysaa nacam xadara saariq maxaad saariqa usoo laba celisay asaariqu xadar kolkaad leedahay waxaad usoo laba celisay waa cay oo magacana badilaya mar kasta kolkii tuugu ay dhegtiisa ku ay ku dhacdo cay intaasaa ugu filan almabxaث athani mabxaثka haanigihi fii xadfi ms imika kitaabkii jawharulmaknuunka la odhan jiray cashirka intaa leeg ee waraaqda ka kooban boggaa hor iyo boggaa dambe kelmad buu ka dhigay inaad garanaysiin mooyaane dee wuxuu ku soo ururiyey hal kelmada haddaba aynu fahano halkan iminka xadafkani wuxuu ka kooban yahay xaal iyo muqtada iyo mutaabaqo xaal iyo muqtada iyo mutaabaqo musnadun ilayhiga markuu magiciisu kuu hormaro eed qariino heshid hormar eed cilmi u yeelatid musnadun ilayhiga cilmigaa aad u leedahay musnadun ilayhigu waa xaal muxuuna kaa dalbayaa inaad xadafto ayuu kaa dalbayaa haddaba musnadun ilayhiga haddii taladud meesha uu yimaad macaansi magiciisa aad macaansanaysaa macaansigani waa xaal muxuu kaa dalbayaa inaad sheegtid buu kaa dalbayaa markaad hadalkii oo musnadun ilayhigu sheegan yahay aad ku la timaadidna waa mutaabaqo muqtadal xaal weeyaan haddii musnadun ilayhiga ninkan saamica ah fahanka uu fahmayaa uu daciif yahay dee saamica fahankiisan daciifay waa xaal muxuu kaa dalbaya inaad sheegtid musnadun ilayhiga cilmigii loo lahaa haddii uu daciifo oo qarinadii kutusinaysay ay daciifto dee wax badanoo soo kala dhex galay aawadii ducfigaasi waa xaal kale muxuu kaa codsanaya oo mutaabaqadu muqtaduhu waa maxay muqtaduhu waa inaad sheegtid hadalkaaga markaad la timaadid isagoo sheegana mutaabaqadii baa ka dhacaysa tacajubku waa maxay musnadun ilayhi wax lala yaaban yahay hadduu yahay tacajubkaasi waa waa xaal muqtadaha u dalbayaana waa maxay inaad sheegtid hadalkaaga haddaad sheegtid haddaba isagoo sheeganna mutaabaqadii buu noqonayaa wahaakada waxaas o dhani waa xaalka dee horeynu usoo baranay macaanigan aynu ka sheekaynayno o dhaniba waa wada xaal xaal buu ka warramaya xaal markaad jumla ismiya magacaabaysid xaal baa keensaday ficliyii markaad la imanaysid xaal baa keensaday musnadun ilayhi markaad sheegaysid xaal baa keensaday isagu waa mutaabaqadii haddaba meeshii musnadun ilayhiga in la sheego loo baahnaa haddaad xadaftid ka waran haddaad xadaftid muxuu noqonayaa dee khilaafa muqtada daahir buu noqonaya waa ceeb haddii ictibaar kale aan la helin haddaan ictibaar kale la helin ceeb bay noqonaysaa almabxath athani mabxathka haanigiihi fii xadfi lmusnadi ilayhi waa musnadun ilayhigoo la xadfayo alxadfu xadafku khilaafu lasli horta asalka ayuu kasoo horjeeda oo asalku dikri buu ahaa waayo kelimaddu hadday macno leedahay dee waa in tarkiibka lagu sheego si macnaheegii loo fahmo kaasoo asalku ahaa xadafku waa khilaafulasl wahuwa qismaan laba qaybood buu xadafku ka kooban yahay qismun qayb yadharu fiihi waxaa aada u muuqanaya almaxduufu ka la xadfay cinda alicraabi markaad icraabaysid mar markaad icraabaysid musnadun ilayhiga xadfan icraabkaa kuu caddaynaya oo icraabkaaba kuu tilmaamaya waa ka qawlihim odhaahdooda ahlan wasahlan kelmadda ahlan wasahlan ah musnadun ilayhi baa ka maqan ahlan wasahlan icraabka nasbaha ana kuu caddaynaya fa ina nasbahumaa nasbahoogu yadullu wuxuu ku tusinayaa calaa naasibin maxduufin oo yuqadaru la qadarayo bimacna binaxwi ji'ta ahlan dadku soo dhoweynaya ayaad u timid wanazalta sahlan makaan sahlanna waa degtay alla ilahe wanazalta sahlan kolkaa musnadun ilayhigu icraabkaaba caddaynaya dee ahlan wasahlan kolkaad leedahay waa ji'ta ahlan dadku soo marxabaynaya ayaad u timid wasahlanna wanazalta makaanan sahlan wanazalta sahlan meel sahlanna waad waad degtay walaysa hada alqismu qismigani ma aha min albalaaqati balaaqada fii shayin waxba balaaqadu kama hadasho qaybta qaybta ay caddaynaysa maxduufka icraabku icraabkuma hadduu caddaynayo naxwaha mooyaane balaaqada lagagama hadlo wa qismun qaybna laa yadharu fiihi ma muuqanayo dhexdiisa almaxduufu ka la xadfay bilcraab kuma muuqanayo wa inamaa taclamu waad garanaysaa makaanahu makaankiisaad garanaysaa idaa anta adigu tasafaxta markaad baadhbaadho almacnaa macnaha wa wajadtahu waad helaysaa laa yatimu isagoon dhammaystirmaynin ilaa bimuraacaatihi ilaalintiisa mooyaane mar alla markaad ilaalisunbuu macnuhu ku dhammaystirmaya naxwu yucdii wayamnac yucdii iminka waxbaa ka xadfan ma garanaysaa wayamnacna waxbaa ka xadfan yucdii maxaa ka xadfan ay yucdii maa yashaa wayamnacu maa yashaa macnaha kuu tilmaamaya dee ma yucdii caliyan ba mise waa yamnacu cali ibraahiima kale xadfi maxaa laga dhigaya dee yucdii maa yashaa wayamnac maa yashaa waayo xadafku liana alxadfa yaqtadi alcumuum maa yashaa wuxuu doonaana dee cumuum weeyaan wax alla wuxuu doonana wuu bixiya wuxuu doonana wuu manciyaa inkastoon sheekha ku haysto tusaalaha yucdii wayamnaca waayo musnadun ilayhi baynu ku dhex jirnay maxduufa oo iminka shayga maxduufkiihi waa mafcuulun bihi waa mutacalaq maa yashaa maadaasi waa mafcuulun bihi ma fahantay maadaasi inay mafcuulun bihi tahay yucdii wayamnac ee yucdii maa yashaa wayamnacu maa yashaa walaakin laa sabiila wadda ma ahaanin ilaa idhaari dalika almaxduuf kaa maxduufkaa muujintiisa walow anta adigu adhartahu haddaad muujisana zaalat ilbahja quruxdii way tegaysaa wadaaca dalika rawnaq iftiinkiina uu dayacmaya haddaad tidhaahdo yucdii maa yashaau haddaad tidhaha quruxdii way baaba'aysaa laakin yucdii wayamnac haddaad tidhaha maa sha allah qurux adan filanaynin baa meesha ka soo baxaysa yucdii maa yashaaun haddaad tidhaahdo maa yashaa quruxdii way tegaysaa laakin yuctii un haddaad tidhaha waa hadal kooban oo macno ballaadhan ku tusinaya weeyaan walow anta adigu adhartahu haddaad muujiso zaalat waxa zuulaysa albahjatu quruxdii wadaaca waxaana dayacmaya dalika kaa arrawnaqu ee iftiinka ah intaasi hordhac bay ahaydee ma arkaysaa wa min dawaaci alxadfi xadafka dawaacidiisa waxaa ka mid ah hadda waa xaalkii shaygaa xadafka dawa daaciga u hidde waa xaalkii xadafkuna waa muqtadihii ma garanaysaa kalaamka waa inaad isagoo maxduufaad kula timaadaana waa mutaabaqadii casharka soo horay waynaan soo baranin wa min dawaaci alxadfi xadafka dawaacidiisa waxaa ka mid a idaa dallad markay ku tusiso calayhi isaga qariinatun qariino oo watacallaqa uu ku tacalluqu ku xidhmo bitarkihi ka tegiddiisana gharadun ujeeddo oo min alaqraadi aqraadi alatiyati ee inoo iman doontay ah kow duhuuruhu muuqashadiisa ayaa ka mid a bidalaalati alqaraa'ini qaraa'inta dalaa'ishoodiiyo kutusiddeeda uu ku muuqdo calayhi ay kutusinayso hadday qariina kutusinayso qariinadaasina mid lagu kalsoon yahay ay tahay qilatu hiqa haddayna meesha olintee qariinada toos haddii loogu kalsoon yahay waad iska xadfaysaa oo qariinadan iyo duhuurkan musnadun ilayhigu mar kasta uu daahirayo duhuurkaasi waa xaal muqtadaha u dalbayaana waa xadafka kalaamkii haddaad la timaaddo isagoo xadfanna waa mutaabaqadii naxwo fasakat wajhaa wa qaalat cajuuzun caqiim waa nabiyullahi ibraahim xaaskiisiisa maaha intay isla gaboobeen iyaduna madhaliisay tahay unbuu ilaahay yidhi ha ku bishaaraysay inaad ilmo dhali doonto markaasay yaabtay oo malaa'igtii markii dee ugu bishaaraysay ilmihii ayay sida dumarka caadadoodu ay tahay fasakat wajhaha dhafoorka iska soo gujisay buu ilaahay leeyahay inta badan dhafoorka iska taabtaan fasakat wajhaha wejigay iska soo gujisay waa dhafoorka wa qaalat waxay tidhi cajuuzun caqiim khabar ma dhalaysaan ahayseen ilma u yeelan haddaba cajuuzun caqiim halkaa maxaa ka xadfan musnadun ileyhi waana maxay ana cajuuzun caqiim ana baa ka maqan anadaa maxaa loo xadfay dee waa iska daahir qariinaynu u haynaa waayo waxaa laga warramayay xaaskii nabiyullaahi ibraahim qaalat tan faacilkeegu waa hiya oo iska caddahay anad mini meesha ku jirtana waa iska caddahay cajuuzun caqiim haddaba qariinada iyo duhuurkaasi maxay keensanaysaa in la xadfo xadafkuna waa muqtadihii kalaamkan iminka sidan ku yimidna waa mutaabaqadii ay ana cajuuzun buu ku yidhi ka labaad ikfaau lamri haddaad amarka qarinayso can gayri lmukhaadabi mukhaadabka cid aan ahayn haddaad ka qarinaysid isagana waad xadfaysaa ikfahaasaa xaala xadafkuna waa mu waa muqtadihii weeyaan kalaamkaa xadafka ku imanayaan waa mutaabaqadii ikfahan ayaa xaala kolkaa arqaamtani waa wada xaal weeyaan axwaashii weeye adiga ku yeedhayay inaad hadal nooc u cibrayso ikfaau lamri min gayri lmukhaadab naxu aqbala turiidu caliyan maalan aqbala ama jaaa waxaa jira nin cali la yidhaah koox idil buu daynka ayuu dayn ka wada qaatay koox idil ayuu dayn ka wada qaatay waa saddex nin saddex nin buu dayn ka qaatay saddexdii ninuu daynka ka qaatay lacag yar buu doonay lacag yaroo wuxuu soo qaaday laba ninuun ku filan daynkoogii laba ninuun daynkoogii wax ku filan buu ayuu soo qaatay yaa soo hadhaya oo daynkiisii una haynin mid sow maaha saddexdii ninoo wada joogta ayuu midi ogaaday inuu ninkii cali ahaa yimid hadduu iska sheego labadaba u sheego dee waa looga badinayaayo daynkiisii ma wada helayo inuu arrinkan ninkan yimid inuu qariyo wuu ku qasban yahay laakiin marley isaga iyo nin kaley ku filan tahaye nin kaleoo ay saaxiib yihiinoo dee labadan kale ka tirsanaa ayuu hadalka ay isla garanayaan kolkaas yidhi aqbala kabuhun bay qaateen aqbala wuu yimid ama uu soo qaaday jaaa kabuhun bay qaateen sababta iminka jaaa caliyun ay odhan waayeen waa maxay ama aqbala caliyun maxay u sheegi waayeen waa ikfe oo way qarinayaan qarinta ujeedooyin badan baa keensata iminka tusaalaha ayareen anuu kugu siiyey baa keensanaya waxaa kamida ninaad doonaysay ka waran nin ba adiga dembi kaa galay dembi buu kaa galo waabad raadsanaysayba inaad xidhnaa doonaysay laakiin ma jamac baad joogtaayoo jamacan barh baa ninkan jecel jecel oo iska kaa hortaagiba ninkiina inuu yimid baad garanaysaa adi iyo ninkii raadsanayey ma garanaysa in dembiga ka wada galay jaaa ama aqbala magacaabi mayse haddaad magacaawdo kuwan kalaa kaaga badinayo ninkii ma qabsan kartid kolkaa aqbala waad xadfaysaa waa ikfe ujeedooyin badan baa keensanaya ikfaha inaad ninkan qarisid laakiin qarintaasi markaad uqasatan tahay usha waxaan inaad qarisid inaad qarisid markaad uqas soomaalidu aad bay u isticmaashaa iminka nin wasiiri hadduu damca inuu meesha ka tago meelaan laga filaynin inuu u baxo dee ka madaxwe haddii la weydiiyo wasaaradii kale a hebel gu tegey may sheegayaan ujeeddaa laga leeyahay kolkaa mar kastay qarini meesha timaado waa la xadfayaa qarintaas asbaab badan badan